aad baa umahadsantaha walaal habeen wanaagsan dhalinyarada bulshada crimeka ee macnaha dembiyada markay noqosan noqoto ee soo badanaya waa wax muddo soo socday oo markii ugu horeysa waxay ahayd un in dhalinyarada soomaaliyeed qaar ka mid a oo nambarkooda aad u yar ay ku jiri jireen laakiin waayadan dambe waxaa u malaysaa in maaragtay ay cadadkii soo badanayaan weliba ay aad ugu xoogeysteen magaalooyinka waaweyn hadda denmark oo kale markay noqoto kale magaalada caasimadda ah magaaladan aan deganahay waa magaalada saddexaad ugu weyn denmark magaalada caasimadda labaad ee orus magaalooyinkaasoo dhan waxaad u malaysaa maaragtay in dhalinyaro badan ay kasoo baxeen oo maaragtay suuqa crimeka ka noqday madax oo xitaa qaarkood ay gangiska ama organisation iyaga samaysteen magacyo gaara la baxay oo booliska iyo baaritaanadu markay samaynayaan xitaa maaragtay magacyada lagu soo lagu soo sifeeya ay tahay oo kale dhalinyarada halkan ku kortay soomaalida marka cabdirashiidow denmark waagii hore waa ay wanaagsaneed ayaad igu tiri waa maxay iminka waxa keenay inay dembiyadaasi soo bataan waxaa keenay hadda waayadan dambe in crimekaas ama dembiyadaas ay aad u soo xoogeystaan waxaa dhacday dhalinyaro badan oo waagii hore maaragtay ahaan jiray dhalinyaro meel hoose taagan macnaha markay ahaayeen memberka ama xubinka ahaayeen oo kale gangistrada oo kale ay qaar badan hadda iyagii madax noqdeen taasina waxay keentay maaragtay in ay ay maaragtay iyagu ay bilaabaan in ay maaragtay targets ka dhigtaan oo ay isweeraraan qaar badan soomaali keliya horta arrinkan gaar uma aha oo xaafadaha ajnabigu degan yihiin maxaa la yidhahda markay noqoto kale ajaanibta weliba khaasatan kuwa ku hadla luqadda af carabiga oo kale ayaa u badan iyaga laftigooda maaragtay oo maaragtay la wadaaga soomaalida waa tahay markaas waxyaabaha ay dhalintani isku dilayso ama daroogo ayaa ugu badan iyo kooxahan abaabulay mise waxaa jira sidoo kale inay tuugana dhacdo waxyaabaha horta ugu badan maaragtay dhalinyarada soomaaliyeed horta qayb kama aha tuugo mid mid way dhici kartaa jira laakiin waxyaabaha innaga faraha xun ugu haya dhalinyarada soomaaliyeed waxa u badan maxaa la yidhaahdaa arrimahan drugska ah sidoo kale kuwa halkaas ka imaanaya maaragtay magaalada la yidhaahdo stockholm banaankeeda ringaby xaafadda la yidhaahdo xagaa ka imaanaya ama maalmo kale magaalada la yidhaahdo ay halkan imanayaan marka ayagana waxaad u malaysaa inay trafic noocaasoo kalea uu jiro marka marka waxaad leedahay waxaabay gaadhay arrintu in dhalinyaradii soomaaliyeed ee sweden iyo denmark istilkana xitaa gaadho aad iyo aad aad iyo aad waxaa waxaa waxaa dhacaysa in dhalinyarada kullooda laftigooda ay iyagoo u kala shaqaynaya guruubyo kala duwan horta soomaali ahaan keliya arrinkani uma shaqeeyaan markay wada shaqeynayaan waxaa dhici karta inay ku jiraan danish waxaa dhici karta carab inay ku jiraan soomaali ajnabi kale marka laakiin haddii uu ninka iyagoo markaa kooxaa ku kala jira iyagoo kooxaaba kooxdii kale maaragtay ataagaya maxaa yeele waxaan waxaa laisku haystaa suuqa draagiska oo kale suuqa draagiska waa lacag waan fahmay marka waxaa waxaa laisku qabsanayaa baad leedahay suuqii daroogada laga iibinayay waa tahay dowladda denmark ilaa iminka markaa dadaal noocee bay arrinkan ka wadaa wallahi dowladda denmark sida dowladihii kale unbay maaragtay waxay sameeyaan waxyaabahan loo yaqaan oo kale baaritaan badan waxay sameynayaan inay iyaga laftigooda magacyadoodii iyo wixii kala ogaadaan waxay sameynayaan baaritaanadaas waxay kusoo saarayaan qaar badan ay markaa usii kala saarayaan qofkii markaa kooxda gangaha madaxda u ahaa kii ku xigay siay u wada shaqeeyaan suuqa waxyaabahaasay sameeyaan waxayna kala shaqeeyaan colletada scandinavianka nidaam bay leeyihiin iyaga laftigooda isla wada shaqeeyaan boolisku arrimahaasna waxaad u malaysaa dee maadaama wixii baaritaan markuu socdoo kale dhibaatooyinkan kalena inay ku ag socdaan marka waxaa dhici karta boolisku baaritaanka iyagoo wada in maaragtay shilalkan kale ay soo badanayaan oo ah oo kale inay target liska dhigo waxaan la yidhahdo driving by shooting iyagoo baabuurta wado ku jiroo kale xabada markaa furaan oo kale laisku dhufto ugudabayntii xildhibaan cabdirashiid adigoo soo koobaya waa sidee wada shaqaynta jaaliyadda soomaalida hadday waalidiin noqoto hadday masaajidada noqoto iyo dowladdu aad bay u fiican tahay markay denmark noqoto laakiin mashaakilaadka jira unbaa waxay tahay caruurtan qaarkood waxay ka imanayaan guryo markoodii horeba maaragtay waalidku uu maaragtay uu kasoo gacan taagtay caruurtaas qaar badan waxay ku bilaabaanba da'da saddex iyo toban afar iyo toban waxaa laga yaabaa in loo gado mobilo waxaa laga yaabaa in loo gado bahal la yirahdo kale maxaa la yirahdaa elobul bahalkan lagu orday mini scooter waxyaabahaas oo dhan oo xadiyado markii loo siiya qaar badan waxay markaa dareemayaan oo kale kulkii waxbarashadii meeshii ay ay maaragtay ay ay ku dadaali lahaayeen waxaa uga sahlanaanaysa in dhinacan kale suuqan maaragtay crimeka loo soo jiito